Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ka daah furtay hanaanka lagu soo xulayo saddex kun oo macalin oo ay qaadanayso dowladda ayaa waxaa arrintaani soo dhoweeyay macalimiinta magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah macalimiintan oo la hadlay raadiyo Beerlula ayaa sheegay inay fursad weyn u tahay macalimiinta Soomaaliyeed islamarkaana ay ku rajo weyn yihiin inay ka qayb qaataan barnaamijkan.
magacaygu waa cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle waxaan ka mid ah macallimiinta gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne Ee, macallimiinta wasaaradda ay shaacisay in ay qaadanayso waxaan u arkaa guul ee bahda waxbarashada u soo hoyatay taasoo ah in wasaaraddii muddo ee soddon iyo dhowr sano ah ka maqnayd ay hadda dib u soo laabatay ee ay dan- ay danaynayso macallimiinta iyo kor u qaadista tayadooda waa arrin fiican arrinta ayada ah ee fursadaha macallimiinta ay ka heli karaan aad bay u badan tahay waxaan leeyahay macallimiinta ayada hambalyo wasaaradda waxbarashada iyadan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waa wax la idinka sugayay muddo ee ilaahana hadda suurtageliyey ilaah baa ku mahadsan idinkana waa dadaasheen waxaan leeyahay macallimiintii ee ku habboonayd ay ay shaqadaas noqon doontaa inay qabtaan waana ku garab istaagaynaa hadduu allah idmo wasaaradda mahadnaq ayaan u diraynaa haddaan nahay bahda waxbarashada gobolka ee macallimiin u qalantana in nala ka helo ayaan rajayn doonaa insha allah Muhiimad noocee ayay macalimiinta ugu fadhisaa in barnaamijkan wasaaradda waxbarashada ay ku dhawaaqday?
muhiimad weyn ayay ugu fadhidaa macallimiinta gobolka in wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka in ay ku dhawaaqdo in ay macallimiin qaadanayso sababtoo ah macallimiin soddon iyo labadaas sana soo saaraysay bulshada ayaa joogta kuwaas oo ka bixi kara ee shuruudaha lagu qaadanayo ee macallimiinta guud ahaan waxay u tahay arrin farxad ah waxaan ka mid ahay macallimiinta ablaay gareeyay ama codsaday fursadda wasaaradda waxbarashadu soo bandhigtay ee aniga rajadaydu waxa ay tahay rajo waa rajadaydu waa rajo fiican horta macalimiinada waa iska maaragtay haybad ilaahay bixiyo laakiin waxaan rajaynaa inaan la heli doono maadaama uu wasiirka ka dhawaajiyey inay tahay waxaan een, wax ma aragtay furan waxaan aad ma aragtay een, u bogaadinaa in laga qayb qaato een, sidii ubadka soomaaliyeed ay waxbarasho tayo leh u heli lahaayeen waxaan rajaynaa wasaaradda waxbarashada een, hirshabeelle ay u fiiriso yaa ka bixi kara macallimo maaragtay iyo yaa kartideeda leh iyo aqoonteeda leh maaragtay